bismillahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan duurnimada eedeysana waxaa ugu waaweyn
dowladda federaalka oo sheegtay in muddo kooban ay kusoo gebagabeyn doonaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee dalka ka socda taliska ciidanka booliska maamulka puntland oo soo saaray amaroo lagu sugo amniga deegaanada maamulkaasi kadib markii ay soo badseen burcadda hubeysan ay dhacan geysanaysaa
maamulka jubbaland oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo ciidamada maamulkaasi ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose odayaasha dhaqanka maamulka isii khatuma oo sheegay inaysan soo xuli doonin xildhibaanada deegaanada maamulkaasi ku matalaya baarlamaanka cusub ee puntland
hay-adda u n f b a ee qaramada midoobey oo magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad lagu dhiirigelinayay dhallinyaro soomaaliyeed
shir degdeg ah u dhexeeya hogaanka maamulka isii khatuma iyo odayaasha dhaqanka oo maanta ka furmay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool
akhbaaraadka dibadda ee warkeena duhur aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maraykanka oo aqbalay in uu u codeeyo qaraarka golaha ammaanka ee xabad joojinta khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqod wanaagsan mar kale jimco wanaagsan waa duhurnimo jimcaha taariikhduna waxay ku beegan tahay labaatan iyo labada bisha labiyo tobnaad sanadaha labada kun labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargaroodaan qodobadii aad daawateen oo fidsan
aynu ku bilownay dhegeystayaal ugu horeyn dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay dhowaan dalka kasoo gabagabeyn doonto hogolada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda la taliyaha madaxweynaha qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliya faarax macalin maxamuud oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ilaa iyo bisha februaayo ee sanadkan uu qaadan doono howlgalka lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda deegaanada galmudug iyo hirshabeelle la taliyaha amniga ayaa sheegay in howlgalka haatan dib uu u bilowday kadib markii wadooyinkii ay biyuhu xireen dib loo furay waxa uu sheegay faarax macalin waa andiraadi isagoo sii hadlayay la taliyaha in ay casharo ka qaadanayaan weeraradii khasaaraha badan dhaliyay ciidamada xoogga kuwaas ay ka imaanaya dagaalamayaasha al-shabaab waa sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha waa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin maxamuud sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray in ciidamada xoogga dalka ay sii dardargeli doonaan howlgallada lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana haatan ah deegaanada hirshabelle iyo galmudug howlgallada ay kasii socdaan isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in ciidamada xoogga dalka ay sii dhaqaajiyaan howlgalladaas ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona uu sheegay inay dib u bilaawdeen howlgallada waa sida uu hadalka udhigay la taliyaha
ogtihiin sanadka horeeto madaxweynaha bil kadibba howshaas waa horaan u galnay markii koowaad oo abad ay soomaaliya ciidamada soomaaliya keligood ay shabaab wajahaan ayay ahayd intii ka horeysay dabcan ciidamadii amisom la dhihi jiray oo haddana atmi isku isku bedelay ayaa ama joint ahaan jiray ama iyaga ayaa gaar hawshaas u geli jiray dagaalkaas wuxuu lahaa laba fays fayska koowaad oo aan labada gobol oo muqdisho waqooyiga ka jira maaragtay loo qeybiyey oo ah hirshabeelle iyo galmudug dabcan waad ka warhaysaan meeshuu marayo haddana fayskaas dhammaadkiisa ayaa dhaqdhaqaaqiisa aada maalmaha newska ka maqlayseen in maaragtay lagu guuray ama maaragtay dolal cusub ay maaragtay laga qabsaday dabcan annaga ka dowlad ahaan waxaan filaynaa muddo aada u kooban hawshaas in dee lasoo afjaro oo dibudhaceeda ay qeyb ka ahayd daadadkii iyo roobabkii labadii bilood saddexdii bilooda lasoo dhaafay uu dhulka kala xiray hadda ay dib noogu furantay fayska labaad oo dabcan labadii gobol oo koonfurta ahaa ee south west iyo jubbaland iyana een, wuxuu uun ka dambeyn doonaa howshaas markii ay noo soo gabagabowdo
qataliyaha amniga qaranka xuseen macalin ayuu kaasi ahaa oo ka hadlay howlgallada dalka ka socda waxaana la taliyaha uu sheegay in howlgallada koonfur galbeed iyo jubbaland ay ah, fayska labaad ay ka bilaaban doonaan
taliska booliska maamulka puntland oo soo saaray amar lagu sugayo amniga deegaanada maamulkaasi taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal gaashaanla sare maxamed cali marduuf oo xalay si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa ku hanjabay tallaabadaasi taliyaha oo ay wehlinayaan saraakiil ciidan ayaa dhinaca kale ka warbixiyey magaalada garoowe kaasoo markiiba ciidanka boolisku ay gacanta kusoo dhigtay gaashaanla sare marduuf ayaa sheegay in markiiba lagu guuleystay gaariga islamarkaana lagu wareejiyey shaqsigii laga soo dhacay
waa mahadsan yihiin ciidankii dadaalay ee ugu horeeyo taliyihii qeybta gobolka nugaal Ee, waxa weeye gaariga howlgalkii aanu gallay waa ku guulaysanay gaarigii waa qabanay howl badan baa naga raacday Ee, waxa weeye dadka caadaystay oo howlahaas oo kale oo macnaha inay dadka baabuurtiisa iyo howlihiisa dhacaanin insha allah waxaan rajaynaynaa inaan iyagu hadeertaa inay ku badbaadaan anagu ma baan rabin inaan lagu laayo baan rabnay oo ku layno Ee, waxa weeye khasaaro soo gaaray waa jiraan gaarigii isagii ninkii watay isagu sidii markii dambe isagoo cararay oo halhaleel ku cararay isagana waa ku daba jiraa ciidanku waa ku daba joogaan xog badan baan haynaa insha allah waana soo qabanaynaa Ee, waxa weeye dadka noocaas oo falalkaas oo kale geysta ama magaalada baabuurta ka dhaca haddeeraan si fiican ugu digaynaa qof dame oo lasoo qaban doono iyo qof dame oo la baryi doono midna ma jiro qofkii isku daya falka noocaasa waa khalkhalgelin amni waa lagu dilayaa ciidanku amar bay u qabaaneen annagaa mas-uuliyadda koowaad qaadayna waana lagu dilayaa waxaa loogu dilayaa wuxuu waa qof ummadda waxeedii ku socda weye waa caadayste waa qaadcul dariiq weye wadda goostay noogama duwan insha allah waxaan rajaynaynaa inay ku waantoobi doonaan oo ka waantoobi doonaan dadka falalkaas geysta edabdarrada ah oo magaalada sumcadeeda lagu dilayo sumcad dil weeye magaalada garoowe caasimadda dowladda puntland magaceeda in lagu dilo baa loogu talagalay waxa noocaas oo kale ah.
nuuska dhammaan waa mahadsan yahay arrinta uu sheega weeye aniga waxaan marayay madaxtooyadii hore axmed garaash iridkeeda ee, uu istaajiyey ciidan kalaa meesha ka muuqanaya codkaas waxa uu ahaa tiriska ciidanka booliska dowlad goboleedka puntland oo faahfaahin ka bixinayey een, howlgallo ay saacdii ugu dambeeyay ka sameeyeen magaalada garowe iyo deegaanada hoostaga markane dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday howlgallo ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalladaas ayaa waxaa waday ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxay guulo ka sheegteen howlgalladaas ay maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen deegaano ka tirsan een, gobolka jubbada hoose gaar ahaan duleedka magaalada kismaayo een, deegaano dhaca afeenka maamulka een, jubbaland ee ciidamada maamulkaasi gaashaanla dhexe maxamed faarax daahir ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiya howlgalladii saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa militariga soomaaliya ay ka furiyeen duleedka magaalada kismaayo
waxaa sheegtay dhowrkii maalmood ugu dambeysay howlgallaa ka socday eriya ismaayo galbeedkeeda ee bugaxaji ilaa iyo barjallaa maaragtay eriya ilaa iyo mataqaana eriyadaas oo dhan een, waxayna muhiimadu ahayd nimanka khawaarijtooda mar walba dagan iyo bulmi iyo maaragtay mareega hayaan ayaano yaa ciidamadu ay xog ka heleen meelo ay isku diyaarinayeen oo ilaa saddex bays ahaana marka dee intaayna iyagu khatar la samaynin in la burbuliyo iyo waajibku ah runtiina waxaan isleeyahay alxamdulilah ilaahiyaa ku mahadsan si fiican bu waajibkaasi u qabsoomay de waxa weeye hore dagaal hadduu dhaco khasaare laysma wadiyo shaki kuma jiro inuu khasaare la hayo laakiin muhiimadiibu horta dee yani weerarku iyo awdalku waa ugu qabsoomay anigu waxaan kugu xaqiijinaya horta marka koobaad gargadyadii ugu muhiimsanaa mid kamidii inay qabsoontay oo nin yani amiir aad iyo aad iyaga xaggooda dee ugu weyn macnaha meesha lagu qaarajiyey ilaa toban labiyo toban ilaa saddex iyo toban tiro udhaxayso oo kala ahna waa la dhinteen oo dhallinyaradii ay dee dhibaataynayeen ee khaldahayeen ah oo shabaaba intaan uba dhanka iyaga khasaare waxaa jira laba askari baa dhaawac fuluda marka ee war allah inta xaqiiqadoodu sidaa wey waxaan operation horta qorshaysan buu ahaa ciidanka operation waana fuliyeen deegaaladana waa dib bay uga soo laabteen laakiin shacbigu kolley dhibaato wuu iska qabayaa shacbiga soomaalida meesha uu la joogo shabaabna dee inkastoo hadda tabartoodu ay tabar yar tahay oo runtii aynan awoodi karin wixii hore ay u samayn jireen laakiin dee mid badan waxay tuun ka qabaan wada shaqaynta ciidanka iyo shacbigan marka dadka dhibaata way ku hayaan laakiin waa dhibaato dee mar walba weyn walba gacan laga siiyo marka mushkiladda nimankaasi waa jiraysaa intii dee wuxuun baabka ka yihiin runtii waa su-aal aad iyo aad muhiim oo hadda dee qorshaha ciidamaadku waa dhowr qayb qorsho waaye mar deegaan baa la xoreeyaa dibna waa loo qabtaa
waa tahay codkaasi wuxuu u dambeeyey afhayeenka ah maamulka jubbaland markanina odayaasha dhaqanka maamulka s c kaatumo ayaa sheegay in aysan soo xuli doonin xildhibaanada ku matalaya baarlamaanka cusub ee puntland garaad jaamac garaad cali oo ka tirsan golaha dhaqanka s s c kaatumo ayaa sheegay in aysan xuli doonin xildhibaanada beesha dhulbahante uga qaybgeli waa uga qeybgeli jiray baarlamaanka maamulka jubbaland garaad jaamac ayaa sheegay in uusan waxba iska bedelin mowqifka s s c kaatumo ee ku aadan in xildhibaano cusub iyo kuwa xilka ka dhammaaday midnaba aan loo dirsan garoowe
annaga isimada ah yaa shacabweynaha reer s c waxay naga sugayaan miyaan ka noqonnay februari lixdeedii go-aankii aanu u shuqol ee qofna u dhimatay dhowrka kun ee qofna u dhaawacan yihiin ana walaaladay iyo saaxiibaday aan leeyahay yaynaan ku daba dhuumanin maamulka s c khaatumo oo bombo ganjala yaynaan gacanta u gelini sidaasoo kale ama wadar ama waaxid aynu u caddayno mid hore u joogayna inaynaan u kordhin wakhtiga
codkaas waxa uu ahaa garaad jaamac garaad cali oo sheegayay in xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland ku matalaya deegaanada isi khaatumo aysan soo xiri doonin kuwii horena ay weli xalkooda ay gaari doonaan welina wararka laascanoda dan sii kala gudno hogaanka dhaqanka isi khaatumo iyo sidoo kale hogaanka maamulkaasi ayaa waxa uu haatan shir uga socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool shirkaas ayaa waxaa looga arinsanayaa arrimo kala duwan oo ay qeyb ka tahay arinta xildhibaanada deegaanada maamulkaasi isi khaatumo ku matalaya baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka jubbaland waa dowlad goboleedka puntland ee la filayo in maalmaha soo socda doorashadooda ay ka qabsoonto deegaanada maamulkaasi shirka waxaa isugu yeeray odayaasha dhaqanka hogaamiyaha maamulka kumeel gaarka isi khaatumo cabduqaadir oo cali firdhiye iyadoona ay maanta ay ku kulansi yihiin haatan oo shirkooda uu ka socdo magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeereynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen redio dalson cidda warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalson ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tale leh